waynuusan siin wainuusanna ka badbadina isaga waajib kuma ah waxaan awoodaysu ahayd oo tabartiisa ahayd inuu keenana ma lagu kalifaayo haweenaydii inuu cidhiiri ku dhigana lama ogola oo xagga nolosha uu cidhiiri uu ka geliyo si macruufaa la raba inuu ku irjaaco iyo wakiswatuhuna haweenkaas waalidaadkaa wax haray labiskoodii ayaa kii wax loo qaray dugsiisa ah bilmacruufina ugu labiso lamana way taalo macruuf ugu labis oo macruuf waxaa laga jeedaa labis macnaha qofkiiba aan munaasib u ahayn oo qofkii aysan qaadan karin inuu markaa u keeno waa lajiiri oo uu ku xidhiiriyo xagga labis waxaa kaloo waajib ku ahayn waxaan daaqadiisa ahayn ama awoodiisa aan ahayn inuu labis ugu soo galo ayagana waajib kuma ah sida macruuf baa la rabaa in lagu ilaaliyo xagga risqiga iyo xagga labiska intaba laa tukallafu nafsun jumladan waxaa weeye laa tukallafu nafsun waa ka tacliiliyati limaa qablaha macno cillo ayay qabtaa oo jumladii hore ayaa la cillayna oo waxaa la yidhi haweenka waxaa la rabaa si macruufa in lagu irjaaqo oo kabadbadisna aan ahayn cidhiirina aan ahayn waxaa la yidhi haweenka dushooda waxaa saaran haweenka dushooda ragga dushooda waxaa saaran wax loo qabay haweenkii inay u labisaan si macruufna ay ugu labisaan sababtayaa la sheegi marka sida macruufka sababteeda ayaa la sheegi maxaa yeelay laa tukallafu nafsa naf lama kallifo ilaa wuscaha saabteeda macan bilmacruuf waxaa loo leeyahay waxaa weeye ma ogola naf ilaahay subxaanahu watacaala inuu la kallifo waxaan awoodeyda in lagu kallifo saasaa marka loo leeyahay bilmacruuf oo marka haweenka la leeyahay ha loo labiso ninku wuxuusan tabartiisa ahayn ama awoodiisa ahayn keen ma la dhahayo maxaa yeelay laa tukallafu nafsun ilaa wuscaha naf waxaan taagteeda in lagu kallifi maayo وعلى المولود له رزقهن حق رزقنا وإتالا وضيل عنك لك ربا دين كاسنا وإنه كسعه سي معروفة ويوديسا وإنه كسعه انت ويوديسا محايا لا تكلف نفس إلا وسعها نفر وكا لفتاك إلى معي لا تضار يا لطيف والدة والدة وحدة شيئا لطيف بولدها بسبب ولدها ولد كيف يدعي إذا شيء سبب كيف يدعي والديه meeshaan tafaasiirteeda aada ayay u fara badan yihiin macaani fara badan ayuu leedahay jumlada hadda waxaan ka soo qaadanay laada waxaan ka dhignay naahiya tudaarana waxaan ka dhignay ficil majhuula waalidatuna waxaan ka dhignay naayulfaacilkii biwaladihaa baada ku jirtana waxaanu icraabnay sababiya sababiyaan icraabnay laa tudaara yaa la dhibin waalidatun haweeney wax dhashay biwaladihaa bisababi waladihaa weladkeeda sababkiisa iyaan waalidada loogu dhigay oo markaa macnuhu wuxuu noqon haweentii waxaad aragtay weladkii inay isku dhejinayso oo cunugii ay jeceshahay maxabad zaa'ida ay jeceshahay ayaad ku aragtay markaasaad weladkaas sababkiisa ku dhigiyo uud ku filan u keeni maysid uud ku filan u keeni maysid waxaad leedahay awalba maweli weladka iska dhigaysay way jeceshahay si kastoo quudka loogu ciriiriyo si kastoo maaragta loogu canaado maweli iska dhigaysay waa jeceshahay ayaad leedahay markaasaad nafaqadii ku yarayn oo xagga labiskii aad ku yarayn oo dhaqankeedii aad xumayn weladkaasay jeceshaad ku dhigi marka weladkaasay jeceshahay ayaad ku dhigi taas macno wey malaa tudaara laadaas naadiyaanu ka dhignay waxaa kaloo banaan naafiye in laga dhigo naafiye in laga dhigo tudaaruna la digo markaas marfuuc laga dhigo laadaas way jirtaaya laa tudaaru lama dhigo waalidatun waalido lama dhigo bisababi waladihaa weladkeeda sababkiisa looguma dhigo oo quudkii lagu ciliilin maayo adigoo markaas ku nacaynaayo cunugeedii adigoo ku nacaynaayo ku xaasidaayo weladkeedii quudka iyo kiswadayaan lagu ciliiliyo laada markaas waxaan ka dhignay naafiyo tudaaruna waan gudnay waxaa kaloo banaan tudaaru in laga dhigo musama maxaa yeele afcaasha waxay ka mid tahay musamihii iyo mas-uulkii shako ay ku noqonayaan haddii musamaha tidhaahid tubaariru ayuu ahaa salkiisu haddaad mas-uul tidaahidna tubaararu ayuu ahaa salkiisu ikraamkaa qariyo xarakadii laa tudaaru ma dhigayso waalidatun musaman ka dhigin waalidatun faacilkiin ka dhigin laa tudaaru ma dhigayso waalidatun waalidu ma dhigayso biwaladihaa weladkeeda iyadu ma dhigayso iyadiyaa wax dhigaysa marka weladkeeda ma dhigayso weladkeeda ma dhigayso maxaa loola jeedaa macnaha cunugii xagga tarbiyadiisii inay ku xadgudubto quudkiisii ay ku xadgudubto si wanaagsan aysan u nuujinaynin si wanaagsan aysan wax u siinaynin taas way weladkeeda aysan dhibinaa leeyahay waalidda weladkeeda ma dhig
tamarka silaadaasna waxaan ka dhignay naadiye tudaaruna waxaan ka dhignay musaman ka dhignay laa tudaaru ma dhigto waalidatun waalida biwaladiha waladkeeda ma dhigto wiilkan dhigan way cungeed oo xuquuqdii uu waladku lahay wiilkan ku xadgudbeyn xuquuqdii waladku uu lahaa wiilkan ku xadgudbe wixii loogu dhiibay si toosa ha u siiso cunugka si toosa ha u siiso marka macnaha waxaa la diidan yahay markay aragto ninkii inuu waladkii aad ugu jecel yahay markay aragto waladkii dhibi oo waxay leedahay ninkan waladkiisa uu jecel yahay waladka ku ciliiri geli waladka ku dhib oo ku ciliiri geli ay leedahay taasi marka dhibaato ay ninkii u qabto ay waladkii dhibe oo ay dhibi u geysanay dhibaatadeeda ninkii ay ku qabsanayso ayay waladkii u geysanay taa ayaa la sameeya laa tudaaru ma dhigto waalidatun waalida ma dhigto biwaladiha waladkeeda ma dhigto ayadoo ninkii uga aarsanaysa ilmihiisa dhibaato u geysanay walaa mawluudun walaa mawluudun lahu mid wax loo qalay isagana lama dhigo biwaladihi bisababi waladihi waladkiisa sababkiisa laguma dhigo kii ninkii wax loo qalay isagana lama dhigaayo oo waladkiisa sababkiisa laguma dhigaayo markaas cunugii inuu jecel yahaa la arkay islaamtii waxay leedahay waxaa keen waxaa keen cunugu saas u jifan yahay intaas u baahan yahay intaasoo qaraasuu rabaa intaasoo dhan uu u baahan yahay dhibay ka wadaa ilahay dartii kama ah waxay aragtay ninku inuu carruurta ku degan yahay carruurta inuu jecel yahay markaasna ilmuhu ku dhigay oo markaas waxay samayn ninkii dhibkiisii jaranjaro waxay usoo koori ilmihii mar ilmihii jaranjaro ka dhigan ninkii dhibkiisii ay dhig waxay aragtay ilmihii inuu jecel yahay markaasuu ku kallif wuxuusan awoodin oo leedahay intaasoo daawo ala rabaa intaasoo qarashuu rabaa cunugan intaas u baahan yahay wax ka jirana mala dhib ayuu la jeedaa dhib ayuu la jeedaa taa ayaa la samaynaya وعلى الوالد وعلى الوارث كي وحدح لا يدشي سوحا هاري مثل ذلك المكتوب قال صوح سي نفل فيه فقال صوح سي محيط عندنا الرزق والكسوة والرزق يلبس فيه وارث كان مركع ولما المفسرين تدور مع ماذا يكون فسرا وارث كان وارث كان وحلقه فسرا وارث الأب وحلقه فسرا آبها كي تحلي آبه مجموعه وادث آبه يا بحلي waxaa dhaxlay markaas cunugan jadkiisii cunugan jadkiisii yaa dhaxlay cunugan yarkaa saqiirkaa jooga awoodihiis wey aabihii cunuga dhalay wuu dhintay laakiin waxaa jooga aabihaas aabihiisaa jooga marka waaridka waxaa loola jeedaa waa waarid ulab cunugan aabihiis aabbahaas kii dhexlaayay waa oo cunuga awoowo u ah awoowihii marka noqon waarid waaridkaa dushiisa waxaa mitlu daalika makuurka alla soo xusay matalkiis oo cunugii inuu isagu naqabeeyo haweentii maaragtay cunugaas markaas tarbiyeynaysay oo nuujinaysay oo gacanta ku haysay inuu asaga naqabeeyo oo awoowuhu uu istaago booskii aabbaha uu istaago booskii aabbaha uu istaago maadaama aabbihii uu dhintay waxaa kaloo lagu fasiraa waaridkan saqiirkana waa lagu fasiraa saqiirka naftiisii oo markaa waxaa laleeyahay wacalal waarisi ay waaris ilabi aabbaha kii dhaxlay oo ah saqiirkii markaa loola jeedo saqiirkiyaa lagu fasiri aabihii waa dhintay hanti fara badan ka tegi cunugaana marka hantidii dhaxal wax ku yeeshay ila cunuga aabihiis uu dhaxlaa buu dhintay cunugiibaa hanti yeeshay oo aabihii hanti kala haray cunugiibuu noqon marka waaris cunugaa dushiisa waxaa ahaaday mitlu daalika majhuul kaa la soo xusay matalkiis oo min alrisqi waalkiswati ah oo cunugii markaas haddii uu cag yeeshay oo aabihii lacag uga haray isagaa marka biilkii iyo wixiisoo dhan lacagtaa laga goy ila lacag u yeeshay lacag u yeeshay cunugii wixii waalidadaas ay nafaqayn lahayd oo waalidadiisa ay cuni lahayd iyo wixii asagu uu cuni lahaa iyo labiskiisii labiska waalidada isagaa lagu yeelanaa maalkiisa hantidiisaa laga goyay labadooda labadaas waa lagu fasiraa waaris fain araada haddii ay doonaan labadii waalid kisaalan goyn cunugii inay naaska ka gooyaan haddii ay doonaan can taraadin bacda taraadin isku raali noqosho kabacdina ay doonaan فراضيات منهما لبلغ للحج وتعاري وتشاور وبعد تشاور وبخشي كدعي هذي دوان عندي الناس كجرا ثلاثنا حدث عليه ما بشر معه لقد سنة لما قال إلهي بلوشي سبحانه وتعالى لقد أصحابه الذي ما هل النوزيو إن تنوعد بهي وهذه أيوة كفى شراء لبدا والي ويوعد كان مصرحاها من عندي الناس كالذي قويو شرعه بالدين xaaraana ku dhexeena waajib dawda mala dhahay tusaale ahaan cunuggii isagoo labadii sanada aan gaarin oo sideed bilood jira ama hal sano jira ay labadoodii fashadaan labadii waalid waxay ku fashadaan cunuga naafta in laga gooyo masaalix jirta awgeed masaalix jirta awgeed oo hooyadii ama uur yeelatay hooyadii ayaa uur yeelatay oo waxaa laisleeyahay cunugku meeshan uu ku xanuunsanay oo dhibaatooyin ayaa meesha uga imaanaya laisleeyahay amaba hooyadii naftooda ama xanuunsana waxaa laleeyahay cunuga waxba u dhibi hadduu nuugo waxba u dhibi hadduu nuugo ayaa laleeyahay arrimo jira awgeed ay waxay ku fashadeen in cunugii naaskii laga jaro iyadoon warkana la gaarin ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala kuma dembaabaaya wax dembiya taa kama saara laakiin waxaa shardi ah can taraabin minhumaa wa tashaawurin waa in laisla showro oo laysaga raali yahay aabbuhu keligiis go-aan kama gaari karo hooyaduna keligeed go-aan kama gaari karo sharci ahaanna waa sidaas iyo fiqi ahaan xitaa sharci ahaan waa sidaa hooyada keligeed inay go-aan iska gaarto hooyada labadii sanaa la gaarinaysana cunuga naafta inagaa ka goy lama ogola aabihii keligiis isaguna go-aan kama gaari karo inuu naafka ka jaro cunugii qabla alxawleyn bacda bacda alxawleyn laba sano ka bacda iyadoo la gaarin marka laba sano wixiiba ka sokeeya haddii cunuga naafka laga jaraayo waxay ku xiran tahay labadooda inay fashadaan labadooda ay raali isugu yihiin markaasaysan ku darbaadin wain aratum haddii aad doontaan muuminiintii an tastardicu inaad nuugmo u dalabtaan awlaadakum caruurtiin caruurtiin inaad nuugmo u dalabtaan oo waxa weye nuugmadabintan maanta hooyadii lama nuujinaysa cunugii nidaam kale oo radaaca cunugu uu ku bannaan yahay ayuu ilaahay noo sheegay subxaanahu watacaala cunugii hooyadii inaysan nuujin oo haweeney kale la yidhaaha soo nuujiso way bannaanta way bannaanta wain aradtum haddaad doontaan an tastardicuu inaad u nuugmo dalabtaan awlaadakum caruurtiina falaa junaaxa dembi calaykum dushina maaha islaamo kalaad soo nuujinaayo macnaha xilligii hore nidaamka waa la isticmaali jiray soomaalidu inta badan ma isticmaasho laakiin xilligii hore carabta aad ayaa nidaamkan loo isticmaali jiray markay caruurtu magaalada ay ku dhashaan miyiga lagu soo nuujin jiray baadiyaha loo qaadi jiray iyagu markaa carabtu waxay aaminsanayeen cunug hadduu baadiyaha uu ku soo nuugo caafimaadkiisu inuu wanaagsanaayo caqligiisa uu dhammaystirmaayo awooddiisu ay ka badanayso ninka magaalada naafka ku nuugo taasay igu aaminsanaan jireen taasaa marka ilaahi wuxuu noo sheegay subxaanahu watacaala diintu inaysan waxba ka qabin oo ay bannaan tahay taas cunugii oo islaamo kale loo dhigo oo islaamo kale isuu nuujiya wain aradtum haddii aad doontaan an tastardicu inaad u nuugma dalabtaan awlaadakum caruurtiina falaa junaaxa dembi calaykum dushiina ma ahaanin dembiina kama saarayn sidaa waktigii dembi korkiina kama saara sallamtum aad dhiibtaan maa shay aad dhiibtaan shaygaas oo aad tiisuma aad fiistaan naagihii nuujinaayo bilmacruufi aad ku dhiibtaan naagaha nuujinaya haddii ay qarash ku qaadanayo waagii hore waa la gaaran jiray ilama wax nuujinayo qarashay ku qaadan jireen haddii qarashkaas aad dhiibtaan si macruufana aad ku dhiibtaan dembi dushiina kama saaraya oo waxaa la diiday haweenkii in lagu ijbaaro iyada cunuga ma dhalna waad ku ijbaartay qasabaad u ijbaartay lacagtu sii maayaa tiri waa dembi amaba quudkii aad ku ciriirisay waxaysan raalli ku ahayn oon ku siin tiri waxaysan raalli ku ahayn ayaa tiri waa ku siinay cunuga ii nuuji waa xaaraan iyadana ma ogola macruufaa la qaba markaad dhiibtaan wixii aad siinayseen si macruufan aad ku dhiibtaan ujro laysaga raalli yahay oo iyadoo ay raalli ka tahay midda cunuga kugu nuujinaysa adiguna aad raalli ku tahay lagu dembaabi maayo wattaqu llaha muminiinta ilahay ka cabsada axkaamtan ilaaliya waclamuu ogaadan ana allaha ilaahay basiirun inuu yahay mid arkaayo ama mid og bimaa shay arkaayo shaygaas oo tacmaluuna ad camal falaysaan waladiina kuwii yatawaffawna la oofsanaayo minkum xaggiina xaal ay ka mid yihiin oo wayadaruuna haddana ka tegaaya azwaajan haween ka tegaaya yatarabbasna haweenkaasi ha sugaan bianfusihinna nafafyaalkooda arbacata ashhurin afar bilood iyo wacashran toban ha sugaan faidaa waktigii balaqna haweenkaasi ajalahunna waktigoodii ciddada haddii ay gaaraan oo ciddadii u dhammaato falaa junaaxa dembi calaykum dushiina ma ahaanin fii maa shay dhexdiisa dembi kuma ahaanin shaygaasoo facalna haweenkaas ciddada u dhammaatay ay sameeyeen fii anfusihinna nafafyaalkooda ay ku sameeyeen bilmacruufi macruufna ay ku sameeyeen wallahu ilaahay khabiirun alla khabiir ku ah bimaa shay khabiir ku ah shaygaasoo tacmaluna calama falisaa waladiina kuwii yutawafawna la oofsanaayo minkum xaggiina xaal ay kuwaasi ka mid yihiin aayaddan weli waxaa socda arrimihii guurka iyo qoysaska ku saabsanaa ayaa ilaahay subxaanahu watacaala inooga sheekay halkan aayaddan waxay ka sheekeen raggii haddii ay dhintaan oo dumar ay ka dhintaan dumarkaasi waxay samayn lahayeen iyo ciddadoodu dumarkaasi intay tahay ciddadoodu intay tahay iyo waxa sharci ahaan looga baahan yahay dumarkaas inay sameeyaan raggoodii uu ka dhinteen ayaa aayaddan ilaah inooga sheegay subxaanahu watacaala waladiina kuwii yatawafawna la oobsanaayo منكم حق نحال يكمدين ويذرون كتغا يا أزواجا هوان ربي ويد انتين دمر كتغا يتربصن وجملة خبرية وبمعنى طلبية يتربصن أي يتربصن أي كبير حسوغان دمر كان لقد انتين بأنفسهن نفسيالكم لها أسوغان أربعة أشهر وعشر أفر بلوت يتوهى سوغان وعدة المتوقع عنها عدة المتوقع عنها زوجها إسلامك مرضى إن ننكو وكبنته وننكو وكجيرينه الدجد وصلا أفر بلوت يتوضع أمور الجوجي اللي قاعد مركو قد معه ننكو إذا أنت يجيك لك تعالى اللي قاعد قد معه مركو ماشا يتربطنا سويدي إلهي وحكمه سبحانه وتعالى بأنفسهم هيالي نقطيال كورة هيسوا أربعة أشهر وعشرة بأنفسهم معناه حلوجه لا يحتاج إلى ضرب قادم معنى قالي إنه إذا دولت الإسلام سوف أخر بلاد الحرم أخوة الله بعنا إلا لا نخضع حقانك الإسلام معنى قالي وقال لك اسم المايين قالي لك اسم المايين يا لولي جيدا أيضا لا يخضع حجدا إلا نفسه إلا ما يسر معنى قالي أمسكي وقالي أسأل أمها يا فوضعها يا أخر بلاد الحرم وإلا جيوكتو لهم بعنا ويسا أيضا يكون حرمتها نفسه إلا يتربط الله بسم الله يا لولي جيدا فلا يحتاج إلى الأرض قادر ayada laga raba xukunkan inay nafteeda ku oofisoodo marka afarta bilood iyo tobanka waxay leeyihiin culimada xigmada ku jirta waxaa sidaa loo yeelay oo naagtii ninkeedu uu ka dhintay loo yeeli afar bilood iyo toban ha joogto ciddadeedu waa intaas loogu sheegay waxaa la leeyahay waxaa la baari uur iyo waxyaalahaas ayaa la baari oo ay dhici kara in ninkii miskiinka ahay oo dhintay ay uur u leedahay uurka waxa weeye cunugood ilmuhu gaaliban waxaa uurkooda lagu dareemaa ay ku dhaqdhaqaaqaan haddii calaamo kale xataa lagu dareemi waayo dhaqdhaqaaq iyo xarakaad afar bilood ay ku noocnoocsadaan afartaas bilood ay ku noocsadaan haddii xataa wax kale lagu dareemi waayo tobankana marka waxaa weeye waa xaqiijin waa ziyaado oo loogu daray si loo hugsado hadday wax jiraan inay dhaqdhaqaaq sameeyaan inay dhaqdhaqaaq sameeyaan marka afartii bilood oo carruurta ku noocsan jireen oo toban maalmood oo ziyaado haddana loogu daray intaa haddii wax la waayey waxba ma jiraan ha guursatay وحول جلال هجو الشتوي فإذا بلغنا هذه الجارات دمر كرات وغطي شيء أجلهن وقت ليلي عددنا في جارات وآخر شيء بلوت يتوكي مكي كما يستشام فلا جناح دلي عليكم دوشي نمتا كرتا من المنتين فيما سيدحني كرتا شيء لا تفعلنا إسماعيل في أنفسهن نفسيال فلو يكسمين بالمعروف فلو يكسمين عددنا يقول ما سيد عددنا انتي كجرين هوانك لقبي ريولي waxaa jira waxyaalo fara badan oo xaaraamka ahaa waxaa xaaraamka ahaa inay isqurxiyaan oo qar qurux badan ay qaataan xaaraam ka aha waxaa xaaraamka ahaa inay saliid marmarsadaan oo madaxa ay saliid marmarsadaan ilaa dhibaata inay madaxooda uga cabsadaan maahay waxaa xaaraamka ahaa indhakuul inay indhaha marmarsadaan waxyaalaha anwaac isdiin oo dhan xaaraam ay ka ahayn waxaa xaaraamka ahaa unug iyo waxyaalaha inay u dhowaadaan arrimahaas oo dhan xaaraam ka ahaan jiri ciddadii hadday u dhammaatay marka إلهي وحليه سبحانه وتعالى الذنب إذا كما صار حولانك وحي تسمى نفسه ومحيطه من الزينة والفطير إلى إسقرحيان إلى إسقرحيان وإسديريان مثل كل الجيران لما كان يوم مرة هنا إسديريان هو أولين من الزينة والفطير إلى إسقرحيان وكل المكي الجيران دين إسمريان وتقوشي إلى المحصنات وحيانه كحرام هاجري إنت عدل وطن وإسقرحيان كرام بكي عدل كبحر وإسقرحيان بكي دوسي إسقرحيان إسقرحيان diidkeeda iska balbarsar way samayn arrimahaas marka hadday sameeyaan ku dambaabi maysaan oo marka dadka lala hadlayo waa kuwe falaa junaaha calaykum leeyi calaykum taas waxaa lagula hadlay awliyaa ulbanaat waa gabadhaas ninku ka dhintay dadkii mas-uulka ka ahay ama aabbaheed aabbaheed hadduusan joogin awowihii awowihi iyo aabba haddaysan joogin walaalaheed dadkaasa lala hadlay dadkaas marka ayaa laga rabaa gabadhii waxaa laleeyahay hadday ciddadii u dhammaato waxba kuma dambaabaya hadday isqurxiyaan gabadhii oo nafuushoodii ay iska marmarsadaan oo iska cilcillaansadaan ilaahay wuxuu leeyahy subxaana watacaala dembiga kala saara weliba waxaa la rabaa waxaa naftooda ay ku sameynayaan bilmacruuf inay ku sameeyaan oo diinta waxay ogoshahay inay sameeyaan ma aha inay tidhaahdo ciddadii waa i dhammaatay oo dee hadda ka dhacayo guri kale ayaan sii qalqaalino iyadoo qaawan ay bannaanka u baxdo oo ma iyadoo diglo oo carfaysa ay bannaanka u baxdo waxyaalaha sharciga waxaa la rabaa sharciga inay kawurto ما عدلي أن تبحي وحنا ولا تسمع ما معروف هكذا من الله إليه سبحانه وتعالى كذا معروف كذا تكذب والله إلهي خبير الله خبير كوا خبير كوا بما شيء خبير كوا خبير كوا حال إله alcaalim bibaadin alamri arrinta qarsoon qofka ogaa la yidhaha khabiir waxa muuqda kaliya maaha khabiir waxa muuqda kaliya qofka og maaha alcaalim bibaadin alamri arrinka qarsoon oo hoos ku qarsoon kan ogaa khabiir la yidhaha wallahu ilaahi khabiiru alla xog ogaal ku ah wey bimaa shay xog ogaal ku ah shaygaasoo tacmaluuna alcamal falitaan qofsigu u yahay wey sirta hoose ayuu inoo socdaa waxa xataa adnaan ku hadlin oo qalbiga xataa idinkaga jira xumaan ilahi wuu ogyahay wuu la socdaa subxaanahu watacaala walaa junaaxa dembi calaykum dushiina ma ahaanin fiimaa shay dhexdiisa dembi kuma ahaanin shaygaasoo carabtum aad tarbeerteen sidii shaygaas aad tarbeerteen oo min khidbati nisaa'i haweenka goonistoodii ah oo amase asnantum aad qariseen fii anfusikum nafafyaalkiina dhexdooda aad ku qariseen maxaa yeelay calima allahu ilaahi wuxuu ogaaday annakum adigu satadkuruunahunna dumarka inaad xusaysaan oo sheeg sheegaysaan ilaahay wuu ogaaday walaakin laa tuwaaciduuhunna dumarka ha u ballanqaadinina siran ha la yaboobsaminina laa tuwaaciduuhunna dumarka ha la yaboobsaminina siran min sirin si sira ha kula yaboobsaminina nikaax ilaa an taquulu inaad dhahdaan maahane qowlan hadal qowlkaasoo macruufka la yaqaano sharciga lagu yaqaan walaa taczimuuha ha go-aaminina cuqdata nikaaxi nikaaxa xiritaankiisa ha go-aaminina حتى انت نكاح حرسان كي ساكجوا امنية يبلغ الكتاب كتاب في عدلها اجله وقت يسوع كجاره واعلموا ما من انتي ان الله لا يعلم ما شيء به شيء لا في انفسكم نفسيات كي نكون احسوا لا تحلموا الى ان تجدوا هذا ما دامكم به وحقلوا من كجره واعلموا ما ان الله لا يغفور على ما في بدن به عليم على توقات بدن به عقوبة سنجدتين آياتنا وحي كل حديثها آياتي هذا المسوق على waxay la hadlay dumarkii raggoodii ilaahay subxaanahu watacaala uu ka oobsaday oo raggoodii ay ka dhinteen waxyaalaha u banaan iyo waxaan u banaaneen midda kale aayaddan waxay ka hadlay haweenta marka haddii ninkiidu ka geeriyoodo rag badana hunguriyeynayo damac iyo hunguri ayaa imaanaya hungurigaas marka waxaa la rabaa in sharciga uu ku salaysnaado oo sida soo sacta la sameeyo walaa junaaxa dembi calaykum dushiina ma ahanin fimaa shay dhexdiisa kuma ahanin shaygaas oo carabtum bihi shayga aad karbeerteen oo min khidbati nisaa'i dumarka goonistoodii ah waxa weeye haweenta marba haddii laga dhinto inta ciddada ay ku jirto afartii bilood iyo tobanka maalmood intay ku jirto waa xaaraan guur in loo caddeeyo oo la shukaansado xaaraan wey inaad u caddayso oo tidhaahdi anigu waan ku rabaa nikaaxan kaa rabaa inaan isguursanaan dooni waa xaaraan maxaa la ogol yahay fiimaa carabtum lii waxaad tarbeerteen oo min khidbati nisaa'i dumarka goonistood tarbeer baa lagu ogoliyay sisarbeero oo macnaha nikaaxna aan ku caddayn meeshaan aan ka maqnayn nikaax wey hadalla aan macnaha ku caddayn guurka oo markaa guurna aan ku caddayn waad isticmaali kartaa islaamta intay ciddada ku jirto ninkeyduu ka geeriyooday oo markaas waxaad leedahay oo kale anti jamiila macnaa qof qorxoonaa tahay iyo huba raadibin fiiki midku doondoonayo badana iyo waxyaalo noocaas oo kale ah way idin bannaan tahay laakiin iyagoo ciddadii ku jira dumarkii laga geeriyooday inaad u caddayso ood bayaaniso soo tiraa waan ku rabaa adigaan ku dooni xaaraan wey lama ogola wixii sarbeeb ah waa la ogoliyo anti jamiila iyo waad wanaagsan tahay iyo huba raadina siika iyo dadku jecel badanaa iyo uriidu imra'a saalixa iyo haweeney saalixadan maalmahan baarigoobaye iyo nguursade iyo waxaasoo kale waa la ogol yahay sarbeeb ah laakiin in la bayaaniyo oo afka lagu bayaaniyo lama ogola xaaraan wey oo walasha aknantum mima shay carabtum bihi shayga aad karbeerteen oo min khidbati nisaa'i haweenka doonistoodii ah min khidbati nisaa oo wagasha aknantum aad qariseen fii anfusikum ama nafasiyaalkiin aad ku qariseen kuma dambaabaysaan wixii sarbeeda ama nafta kuugu qarsoon oo nafta maxaa kuugu qarsoon islaamtii cidday ku jirtaa ninkiiyaa ka dhintay waxaad iska niyeysatay markay ciddada u dhammaatay inaad guursato shibatid marka qof yeeshay xataa idin baa yeeshay qalbigay kugu jirtaa ku dambaabimaysa waxaa qalbiga kugu jira ama waxaas aad sarbeertay labadaba ku dambaabimayso maxaad ku dambaabi markaad bayaaniso markaad bayaaniso oo shaacaad ka qaado markaasuu marka dembigu imaan calimallahu ilahi wuxuu ogaaday annakum idinku calimallahu waxa weye waa ka tacliili limaa qablaha jumlada hadalkii hore ayay sababkiisa sheegay cilada macnaha maxaana loo kugu baneeyey dumarkii inaan sarbeer u samayno iyagoo ciddadii ku jira amana loo kugu baneeyey qalbigeena waxa noogu jira oo aanan cadayna cilada laydinkugu dhameeye waxa weye calimallahu ilahi wuxuu ogaaday annakum idinku satadkuruunahuna dumarka inaad xusaysaan inaad xusi doontaan ayaa ilaahay ogaaday oo in damac idin gelaayo hunguri idin gelaayo ayaa ilaahay ogaaday saasu marka ilahay wuxuu idinkugu baneeyey sarbeeb sarbeeb ay ilahay idinkugu baneeyey saasuu idinkugu baneeyey wixii naftiina aad ku qarinaysaan maxaa yeele ilaahi wuxuu og yahay haweenka inaad kusi doontaan oo aad gunguriyeynysaan guurkooda iyo nikaaxooda aad gunguriyeynaysaan walaakin laa tuwaacidu guuruhunna dumarkaas ha la yabo taminina sirran min sirri sitira ha la yabo taminina oo sitira macnaha waxaa laga jeedaa inaad ayadii u tagto labadiin oo kale aad u qariso oo tiraahid waa ku guursan doonaa igon waa ku guursan doonaa igon oo sidaa sirtaa labadii nin nin dhexaysa aad ugu sheegtid ma banaana lama ogola ilaa an taquula inaad tidhaahaan maahana qowlan hadal hadalkaas macruufan la yaqaano sharciga lagu yaqaano oo hadalka macruufka muxuu yahay waa fima carrabtum aw akramtum fi anfusikum waa fardeedku qowl macruufka waa la ogolay qowl macruuf waa la ogolyahay fardeedkii lasoo sheegay taas inaad ku hadashaan maahan walaa tacjinuu ha go-aaminina cugdata nikaaxi nikaaxa xiritaankiisa ha go-aaminina xataa intii ha go-aaminina yabluga alkitaabu kitaabku uu ku gaaro ajalan waqtigiisii kitaabka waxaa laga wadaa waa ciddadii ciddadii haweenka wey ciddadii aa loola jeedaa kitaab ilaa ciddadu waktigeeda ay ka gaarto oo waktigii ilaahay ugu jidaya subxaanahu watacaala ciddadu ay ka dhamaystiranto nikaaxa ridinina oo ha go-aaminina haddaad go-aamisaanna maba ansaxayo wey haweenkii ciddada ku jirta oo waktigeedii aan gaarin haddaad go-aamisaan nikaaxa usugaan uusan ansaxaynin waclamu muminiintii ogaada ana allaha ilahi yaclamu maa shay in og yahay shaygaasu fii anfusikum nafasiyaalkiina ku sugan ee faxdaluuhu ilahay ka digtoonaada oo ka cabsadooda maadaama uu la socdo qalbigiina iyo nafta waxa idinka gelayo waaclamu ogaada ana allaha ilahi rasuulun alla dhaafin badan inuu yahayo ruuxii u toobadkeena ilahi u dhaafo xaliimun uu yahay alla dulqaad badan xaliimka macnihiisa waxaa weeye laa yucajilu alcuquubata lilmudnib qofka dembaabay ilahay cuquubada uma soo dedejiyo oo u kaadin bal inuu soo laabto bal inuu toobad keeno bal inuu soo hagaago bal inuu cibaadada badiyo xaliimkaasaa loola jeeda waa dulqaad badan yahay ilahi laa yucajilu alcuquuba lilmujrim qofka mujrimkaa cuquubada ilaahay uma dedejiyo waa sabar badan yahay ilahi waa dulqaad badan yahay waa u kaadin bal inuu isbedelo bal inuu camalkiisa hagaajiyo bal inuu iscanaanto ayaa loo kaadin laa junaaxa dembi calaykum dushiina ma ahaanin cinda lasmi nisaa dumarka haddii aad furtaan maa muddadii maa muddadii lam tamasuuhunna dumarka adnaan taaban dumarka adnaan taaban oo adasha tafridu adnaan qadarin lahunna dumarkii fariidatan shay la qadaro waa faciila bimacnaa mafcuulow fariidatan mafruuda wax la qadaro haddaadnaad u qadarin welina adnaan taaban oo sidaa ku furteen dembi dushiina kama kaabna oo ku dambaabi maysaan sharcigu ogolya umatiicuhuna laakiin dumarkaas u raaxeey cala lmuusici kii hodanka ahay dushiisa waxa ahaaday oo hantidiisu ballaaqayd qadaruhu muusicaas qadarkiisa qadarkiisa hantidiisu ay tahay ayaa dushiisa ahaa wa cala lmuqtiri kii caydka ahaa dushiisa isna waxa ahaaday qadaruhu qadarkiisa mataacan raaxayn u raaxeeya bilmacruufi shay la yaqaan oo sharciga lagu yaqaan ugu raaxeeya mataacaasoo xaqan ah bilxaqa على المحسنين في عمل كل واجب بشر حقها زواج لا جناح دل عليكم بشنا معها من عند لفظ النساء ثم شهادات السفرتان لا من دل السلطان وان تمشوهن ثم شهادنا وليس هذا من او امس تفرجوا لهن ثم شهادنا اقدرين فريضة مفروضة شيء لا قدري انا اقدرين فريضة معناها الله سبحانه وتعالى في يشهد دراغة سيد كاملة دراغة سيد كاملة هي آيات الكامل الله سبحانه وتعالى gabadhii waad guursatay weli far maadan saarin way kaa nabad qabtaa way kaa nabad qabtaa far maadan saarin maharna looma qadarin markii la nikaaxinayo wax maharna looma magacaabin maxaa yeele waxaa weye maharka sheegidiisu laysa min arkaani nikaax walaa min shuruudi nikaax maharku waa sunna sidii nikaax in lagu sheego shuruudda nikaaxana kamid maaha arkaanu nikaaxna kamid maaha maharka sheegidiisu gabadhii markii la nikaaxinayey wax mahara looma magacaabin waxba looma qadarin mahara looma jaangoynin iyadoo mahar waxba aan loo magacaabin adigoo far saarin ayaad iska furtina ku dambaabi sidaa ilaah ku leeyay subxaana watacaala maxaa yeelay qofka duruufaa ku kalifi kara qofku bini aadam waxyaala la soo gudboonaan kara wax hadda hadda ka hor uusan filaynin ayaa meeshii ku iman kara danihiisa maaragtaa sida tusin kara waxyaalo hore uusan u arkin oo hadda dareemi karaa waxyaalo badan ku kalifi kara insaanka marka ilaahay diinta wuu fududeeyey diinta ilaahay wuu fududeeyey waxaa weeye lagugu dhibi maayo lagu dhihi maayo gabadhii marba haddaad guursatay ilaa ilaa taabo oo ha furin ma lagu dhahayo hadoon taaban ay kaa nabad gabto welina aadan wax mahara u qadarin ku dambaabi maysaa way haddaad furtaan umatiicuhuna laakiin u raaxaya haweenka sida aad ku furteen cala lmuusici hantidii qadarkiisii ayaa dushiisa inta awoodiisa waxa weeye qofku isla gabadha marba haddii la furo intaan weli la isticmaalin maharna aan loo qadarin haddii la furo waxay leedahay waxa la yidhaha mutco mutcay leedahay mutco mutcadaas marka waxa weeye sharciga xuduud uma usan samayn xuduud uma usan samayn waxay ku xiran tahay qofku hadduu qof hantiiro yahay inta awoodiisa uu diidi wuxuu garto wuxuu garto awoodiisa ayuu diidi hadduu qofku faqiir yahana inta awoodiisa uu diidi isaga معناها متعرض سيدي سيدي معناها وقت حقوقه او قال او شريعه بل الجويسي فالجوليه انت كما بريكه انت كما جرينك الجوليه تحول المجد فكر هم سيرها انا انت ودي ساعه سوى الغربك كل حديثنا يا يوسف كان عين كان انت ودي سوسيرا وبحنا بالمعروف معروف وبها عليها وينك وبها عليها الولد معناها متعديهم هم سيسيه سي معروف معروف واحد الولد adigoon gabadhii dulmanayna wax aan liisan oo aad u yarna aan la siinaynin wax macnaha aan lagu waajib yeelaynin awooddaadana aan ahayn mataacaasoo xaqan ah min xaqa cala almuslimiina kuwii camalkooda wanaajiyo dushooda xaqu ah xaqan waxaa loo leeyahay inay waajib tahay matcada gabadha marka haddii la furo iyadoo mahar loo magacaabin mahar aan loo qadarin la furo mutcayaad mutcada marka waxa weeye waxaa sidaas loo yeela la leeyahay waa jibhan lilkhaadir gabadhaan qalbigeeda la kabi qalbigeeda ayaa la kabi waxayna gabadhii waad guursatay nikaaxa dhexdiina maray ma aanan taaban maharna looma qadarin oo markii hore maharlaan la nikaaxiyey kabacdi waa fur meeshu waxaa iman kara marka oo ninkan muxuu arkay muxuu arkay oo xumaata muxuu arkay oo xumaata ayaa meeshu iman kara marka waxaa muscada loo waajibiyey macnaha adiga arrimahaagii uun inay kuu saamixi waayaan gabadhan inaad gurigeysato oo sidii aad ku guursato daba noolaato inay arrimaha musaamixi waayeen ee xumaata kale aysan meesha jirin oo hantidaasna aad ku qancinayso gabadhii waa waajib hantaas wax sunna ma waajib lagu leeyahay mutcada gabadha marka haddii la furo qabla alfardi intaan waxba loo qadarin weli aan la taabanin wain dallaqtumuuhunna haddii aad furtaan haweenkii min qabli an tamassuuhunna intaadnaan taabanin ka hor haddii aad furtaan waqad xaal aad furteen faraltum lahunna haweenkii aad u qadarteen fariidatan shay la qadaro waa taciilin macna mafuula waxaad u qadarteen tacriifkum dushiina waxaa marka نصف ما شيء نصف سيئة شيء لا تغفرون أتبكت إلا أن يعفون إلى العفيان دمر في مهر وإلى الكعفيان مهر فولس يعفو الذي فيه العفيان مهر بيده هذا عن تيسا عقدة النكاح نكاح حرب فيه وقعن تيسا كسوية كاسو إلى الكعفيان مهر وأن تعفو إلى الكعفيان أي أقرب الإيمان من التقوى وتعفو الإيمان ولا تنسوا هناها المؤمنين الفضل قبل هناها المؤمنين fadligaasoo baynakum dhexdiina ahaaday maxaa yeele in allaha ilahay basiirun alla arkaayo iman shay arkaana shaygaasoo tacmaluuna aada camal falaysaan aayaddii hore waxay ka hadashay gabadha haddii la furo intaan waxba loo qadarin aana la taaban iyadoon la taaban maharana aan loo qadarin haddii gabadha la furo aayaddaas waxay sheegtay inay waajib tahay mutco mutco inay waajib mutcadaasoo sharcigu meel uusan ku xayin oo qofka hantiilahana lay rabo inta sababtiisa inuu diiday faqiirkana la doonaayo inta sababtiisa inuu diiday aayaddan marka waxay ka hadlay gabadhii lama taaban midana iyadoon la taaban ayaa iyadana la furay laakiin tii hore waxay uga duwan tahay maharaan loo sheegay midda middan mahar markii la nikaaxinayay maharaan loo sheegay oo loo magacaabay intaan la taabanna waa la furay tii hore waxay uga duwan tahay maharaan loo magacaabay midda taa xukunkeeda aayaddan sheegi marka وإن طلقتموهن دمرك هدية قرطان من قبل أن تمسوهن إن تظننت هذا من كون هدية قرطان وقد حال فرضتم لهن دمرك فريضة شيء لقدري أدو قدرتين المهرة وحلا قدرتين المهرة تعريف دوش إنه حرام نصف ما شيء نسكي شيء واسو فرضتم أدو قدرتين ما في كالبر إلى كالبر أي هذا معنى بركة كلو حاكر دي بأيه هذا شرعان وما استعمالي غربي وما استعمالي نكاحي أمبا قد عيد laakiin far lama saarin maharku hadduu boqol kun ahaa konton ay leedahay hadduu malyan ahaa shan boqol ay leedahay nisw nisay yeelan maadaama gabadha weli aan la taaban maharkii niskiisa yeelan laakiin midaan ayadu ma aysan sheegin inay mutcaleyn mutcamal naagtan gabadhan sidan ah sidaan loo sameeyey mutcamal ahan marba gabadhii weli haddaan la taabin waxna loo magacaabay waxna loo magacaabay welina aan la taaban maharkii nis leeda laakiin mutcamal ah ilaa an yacfuuna dumarkii la furay inay iska cafiyaan maarag hadday kuu cafiso waa gaasi way tiraadinayo maadaama aadna weli itaabanin oo weli wax mucaamala iyo dhaqan aysana dhex marin hantii waa kuu cafiyey miski xataa kama kan waa ku xalaal marka waa ku xalaal ilahi kuleey subxaana wa tacaala gabadha ni sidaa garatay فهو من يعفو الذي فيه ويعفيه معه بيده الذي قال عني عقدة النكاح نكاح حرج سؤال أما نكي في نكاح عنك سكوهي حرج النكاح في عنك سكوهي وزوجك نكي وحفي وحيلي حرج النكاح إذا أساس عنك سكوهي وحلولي حرج مكة رمضان وفركرة مكة رمضان سيدي سوهي كرة وصار حرج عنك سكوهي جنبه في الفركرة marka ninkaas isagu naag afuray inuu isagu iska cafiyo naaro muxuu cafiyey wuxuu yidhi midkii kale waan kugu dar waan ku cafiyey midkii kale xataa waan kugu cafiyey waan ku kulli waan kugu dhamaystiray alina yaraa lagu heshiiyey intuusan taaban gabadhii furay mayidkii oo dhan iska heshiiyey kulli taa kala qaban maayo maadaama markii hore aan kuu magacaabay mucaamalada isana dhex marin waan kuu cafiyey midka kalena qaado qaado yidhi way toosanta labadooda way tooseen haddii sidaa isku cafiyaan ama naaftii cafisay ama ninkii cafiyey weliba ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu nagula dardaar buu naleeyahay waa an tacfidu inaad cafisaan ayaa aqrabu dhawaansho badan litaqwa markaas waxaa lala hadlay raggii iyo dumarkeeda raggii iyo dumarkii ayaa lala hadlay laakiin waawadan oo kale waxaa loo isticmaalaa ragga marka dumarkeeda waxay u shoogilayaana laleeyahay tagliib waa tagliiba lirijaal raggii yaa la qallibay markaasaa waawadan laga cabay raggii iyo dumarkiiba waa loola jeedaa وأن تعفو إلى دسعة لسان حقي والدمر في يوم أي أقرب له شبرا للتقوى الله كعبت يقول له شبرا سيدة في عن والله كعبت يقول له شبرا وحوي إلى دسعة لسان وما تروح الله كعبت يقول له أفي عن إلى إلى ما دام أمام معامرة سوف يعفي يبكي أقولها من كان يحاول أن يكون أسوي عسير إنه عسير ولا يكون عليك أي منافسة فهذا الله كعبت يقول له شبرا ولا تنسوا هالمؤمنين هو يذكرها يوم الفضل فضل هالمؤمنين fadligaas oo beerka dhexina caaw haddii la kala tegay oo guriga uu gubay ilaahi wuxuu nagala dardaarmay subxaanahu watacaala waa aslinimada islaamnimada iyo iimaankii iyo fadliga aad isku lahaydeen halmaamineen halmaamineen macnaha waxaa weye furdooyinkan mar walbaba ilaahi subxaanahu watacaala aayadaha furdooyinka mar walbaba ilaahi wuxuu soo dhexgeliyaa alla tacabsiga hala ilaaliyo fadliga hala ilaaliyo xuduudda iyo soodimaha ilaahi hala ilaaliyo saasuu mar walbaba aayadaha talaaqa ilaahi soo geliya maxaa yeele waxaa badan dadku markay kala tegayaan inay macnaha ay si xun ay iskula dhaqmaan ayaa aad u badan oo naagtii markaas anaas lagaabo ay samayso ama ninkii ay maaragtay dhiiggiisa xataa daadisay wax u geysato ama ninkii inaas lagaabo sameeyo oo la isxaasido la kala googoosto saasaa bulshada ku badan in la kala googoosto ayaa bulshada ku badan oo la isxaasido wanaag lagu kala tegayo ilahi marka ayadaha dalaaqa walba wuxuu ku beriyey xuduudda ilaahi ilaaliya aayad kasta saasay u badan aayaadka dalaaq saasay u badan yihiin xuduudda ilaahi ilaaliya ولا تمسكوا منا ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم آية هذا مرنا وأن تعفوا أغرأوا للتقوى ولا تنسوا قبل بينكم مركا للكلتين يبري الدنيا مركا سورة إليه عصرها الإلالي كل جنة وزوك لكي ولا يسعلا يا ليس أخلاقاتين يا ليس أبوغوصن يا ليس عاين يا ليس لبن كل الشر وارد أرسين مركا للكلتين كان مركا سورة أرسين الوكا لكي ولا تنمال أنشأ إسلام في كجير إن الله إله بما تعملون بصير إله من أركان وبما شيء أركان شيء تعملون العمل فليسا وقفي الذي من المجوين إحسان سميسة إله يوجه له فقد هذا إحسان سميسة إله يوجه له منك أسول هذا إحسان سميسة إله يوجه له قفل الله كنت شطور إله يوجه سبحانه وتعالى حافظوا إلى عليه على الصلوات صلاة لها فكرية والصلاة صلاة فكرية صلاة الوسطى فضل قبلا وقوموا استاجا لله لأجل الله إلهي ذكر مستهاجة قالت إلى حالة منكو إلهي أطيعه حافظ الحجرية على الصلوات صلاة تشهد الحجرية والصلاة صلاة وسجارة الحجرية صلاة الوسطى فضل قبلا وقوموا استهاجة لله لأجل الله إلهي ذكر مستهاجة قالت إلى حالته وإلهي أطيعه أهلي قيس مركز لغسر الشيكيين إلهي سبحانه وتعالى آية لكحجين وحلغسر الشيكيين rag iyo dumar mucaamaloonaya ayaa laga soo sheekeynaya ama isfuraya ama wada joogaya ayaa laga soo hadlaya waxaa lagu xijiyey aayaddan ka sheekaynaysa salaada in la ilaaliyo oo shuruuddeedii la ilaaliyo oo arkaanteedii la ilaaliyo oo dahaaradeedii la ilaaliyo oo khushuuceedii la ilaaliyo xifdinta salaada oo ilahi ka dardaarma maxaa yeelay xifdinta salaada waxaa arrimihii qoyska loogu xijiyey waxaa badan dadku markay guri dhistaan oo qoyskaas meeshaa laga dhiso in naagtii ay markaa ku mashquulsho gurigii ama ninkii alxamdulilaahi rabi lcaalamiin cibaadada ilahi markaa la yareeyo taasaa badan taasu ilahi marka arrimaha qoyska ugu xijiyey salaada salaadaha in la ilaaliyo oo waxa weeye gurigii guri dhisan oo islaamku uu jecel yahay markuu noqdo ha noqdo guri cibaadada ay ka nuurayso فرع هذا كان مريت محل الماشي هلك هاي الماشي هاي وآخره وأجنة وليلا نبقى هاي الماشي المقية اللي هاي من وقت مركز بوجة وحال رواء إلى ذلك إن أكتب بلسوه شو بقول كان أسنك مشغولين وصلاة عبادات أسنك مشغولين فتا أيضا لو إحجاهني بك حافظوا إلى عليه على صلوات صلاة إلى عليه والصلاة صلاة إلى صلاة صلاة صلاة وصلاة وحول فلماذا صلاة خيرة أولى هي صلاة وصلاة وحلول شيء وحلول جيره صلاة وصلاة شنك صلاة رب والله فصلاة شنك صلاة رب فلماذا قالوا إلى صلاة الصباح قالوا حيلا هو الظهر كي قالوا حيلا هو عصر كي مغرب كي عشاء شنك قول بوجه وصلاة الوسطى وصلاة الوسطى شنك قول بوجه وحاصل وحول علمنا سيدة ضلال الكفة صلاة صلاة وصلاة صلاة عصر صلاة عصر في مرجيله ساسي بنيه علمنا علمنا جماهير السلف ساسي بنيه صلاة وصلاة مرجيله صلاة عصر maxaa yeelay waxaa laga yahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam isaga laftiisaa fasiray oo dagaalkii axzaab markuu dhacaayey oo nabigeena uu hareereeyey sala allahu wasalam caleyh magaalada madiina gaalada ay ku hareereysay waxay gaaladii ka mashquuliyeen intuu dagaalkii nabigu ku jiray salaadii cafir salaadii cafir ay ka mashquuliyeen gaalada nabiga calayhi salaatu wasalaam markaasu wuxuu yidhi shagaluuna can isalaati alwusda salaati alcasri waxay naga mashquuliyeen salaadii fadliga badnayd salaati alcasri ayay naga mashquuliyeen ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا إلهي حضاره إذا يقريه إذا نار الله كبوحية حضاره إذا يقريه إذا نار الله كبوحية صلاة دي والصلاة هيد أي نغا مشغولية أو صلاة العصر أه أي النبي عليه الصلاة والسلام مرة عليهم بني حديث كافي الله الله فكرة على يده إن معناها صلاة الوجه صلاة عصر وحقا الله فكرة صلاة فجر سبحان الله فكرة أيضا marka salaada waxa weeye waxaa si gaara macnaha iyada loogu dhuftay oo salaadahaasay gelays xaafidu cala salawaat halkaas iska gelaysay waxaa si goonaya ee lagu sheegay waxa weeye waa ihtimaaman bisha'niha arrinkeeda si gaara looga murdi maxaa haddii salaada casirka lagu fasiro waxay noqon dadku waxay u badan yihiin salaada casirka in macnaha qofku gurigii hurdadii ay kula tagto ilaa bacda duhur ay dadku waxay oo cabsida aadaamin ka noqotaan fadkuru llaha ilaahay xusa kamaa sida ilaahay xusa علمكم الله ما شيء وذين بري شيء لم تكونوا أبناءه تعلمون من الأسفين آيات waxay ku xiran tahay aayadda hadda aan soo qaadan aayadda hadda aan soo qaadan waxay ku sheekeynaysay salaadaha arrimahooda in aad loo ilaaliyo oo la xifdiyo ilaahay marka subxaanahu wa tacaala aayaddan wuxuu noogu sheegi haddii daruura ay timaado oo dhibaata ay timaado salaadihii shuruudeedii iyo arkaanteedii qaybo ka mid in laga tegi karo haddii cabsiyeeday timaado fain khiftum haddii aad cabsataan oo dagaal iyo waxyaalaha aad ku jirtaan fasallu tukada rijaalan xaalatiin kuwa lugaynaya adinkoo socda adoo cadowgii ka cararaya ayaa waktigii salaadu gala adoo socda oo cararaya ayaa salaadii tukan maana ma dhaysi cadow aan la dagaalamay salaadii iyada ma dhaysi aw rubaanan xaalatiin kuwa gaadi saaran adinkoo faraskiinii saaran ama gawaaridiinii saaran ayaa tukanaysaan waa haddii cabsi iyo dagaal uu jiro oo markaas waxay ka mid tahay meelaha lagu cafiyo istiqbaal qibla qiblada qaabilitaankeeda xataa markaas waajib ma aha qiblada qaabilideedi markaas waajib ma aha marka haddii xaalad dagaal oo adag muslimiinta ay ku jiraan oo cadowgi la dhex galay oysan kuu suurtagelaynin inaad qiblada u jeesato meeshaa wejigaagu u jeedo ood u socoto oo farasku kula socdo ama gaarigu kula socdo alaad usii cararayso halkaasa salaada isaga sii weli haddii markaas xataa sujuud uu kuu suurtageli waayo ishaara ku dukanay madaxaad saaricin madaxaad saaricin adoo socdaa dukan marka ملحظ هذه إشارة تدوين بسجود فإذا وقت أمنتم الآن من لغتان حلق الآن من لغتان وثلاثة وحيالها التأمن من لغتان تذكر الله إلهي حسن كما قل إلهي حسن علمكم ما شيء إلهي يؤذين بري شيء لا لم تكونوا أبنائهي تعلمون أن بكتير هذه المركة عدو جيد وحيالها التأمان قشاء إلهي إلهي إلهي وحسن في المكة إلهي يؤذين بري وثم يؤذين بري بحيث قبل أن نقابله rukuuci la dhammaystiro sujuudi la dhammaystiro oo aan socod iyo gaariid midna lagu dukan sidii shuruudda u ilaaliyo sidii marka hore salaada laydin dharo marka meeshii la dhihi lahaa faidaa amintum fasalluu tukada ayaa waxaa layidhi fadkuru llah ilahi xus dikrigan waxaa loola jeedaa salaadu maxaa yeeli liana salaa tashtamil cala dikri salaadu waxay kulmina dikri ilahi dikri ilahi aa ku badan salaada allahu akbar allahu akbar ku badan ilahay xuskiisaa ku badan salaada marka فاذكروا الله الحمد لله معنا تكلا هذه تكتان سنين ليدين بري صلاة الكورة ولا يدين بري هذيكم وحيوه والشروط دي إلارية استقبال القبلة دي إلارية نظام في كل كلا هذا الآمن فيه وصلي وروحيها الضرورة فإن خفتم في رجال ورهبانا ضرورة يا شخص ee markaadan ma heshaan si wanaagsan u tukadayo والذين كانوا يتوفون الوصايا منكم حقنا حال يكمله ويدرون كتجاية أزواجا هوان كتجاية فليوصوا هدر دارمان وصية دردار لأزواجهم حاسسكوا له دردارمان أن يمتعوا حاسسهم لو راعي- لو راحيه أكدر دارمان متاعا راحين إلى الحول إلى الطرف لو راحيه غير إخراج متاع صو غير إخراج بحد بحد أجريها لغا سارة وغير كيسا فإن خرجنا الدبر قاتل يبو هذا القياس ولكم بحان فلا جناح ذنبي عليك بشنا ما عانين في ما سيد حيث ذنبك ما عانين شيء لا تفعلنا السمايات في أنفسنا نفقوالك السمايات ومن معروف من شيء ويقعنا والله الله عزيز الله غالب حكيم الله حكمة ضمون آيات محل إلها والإسوة فقصيها والمنسوخة آيات لما تخيل وحانا لغنا سخي آيات هراء مكشة وقالنا وعشا كان مكبل عمني والذين يتوقعون منكم ويدعون أزواج يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة هذا لغنا سخي آيات maxay aayaddan waxay sheegi marba haddii haweenka laga geeriyoodo ilaa hal sano inay ciddadu soconayso oo ilaa hal sano aysan guursan karin saasay aayaddan sheegi aayaddan waxaa lagu nasaxay kii horaa laga soo qaadanay والذين كانوا يتوفون ويوصنايو منكم حقنا حالي كمدهين ويذرون كتغايا أزواجا دمر كتغايا فليوصوا كواس هدر دارمان وقبل موتهم انتيسان لمن انتيسان لمن هدر دارمان وصية دردارة لأزواجهم حاسسكم لها كدردارمان ومحي كدردارمايا أن يمتعنا أزواجك إن الله راحيه متاعا راحين إلى الحول إلى السنة اللي قال الله راحي كاه كدردارمان فوحيلي أول الإسلام كان لو قد نجر الإسلام في الدولة ويجي منك وحواجي كأهان جفيت إنه دردارمه وحاكيش وكدردارمه إلى السنة السنة دي عدد ولي سنة كانت مركي عدد ولي وكلا دردارمه سنة كانت أنا محقيني الله راحي راحين تقول الله محقيني إلى السنة إلى ناس وحيان منك الملك وشكر إلى هل سنة ماشي جوفاه xooluu marka ka dardaarmay ee intaas qorayso halka sanay ciddada wata saasay waajib ahaan jirtay awaalid islaam غير إخراج المتاعات وغير إخراج بحن غير كده فما بحنها جريها لو نصار إلى هل هل كاسرة جري ذي جوي أو كحي إثنان ما يبوشن كبتو فإن خرجنا هذي بحان بعد الحول صافي مركو أولا ماضي والعدل أولا ماضي كبعد هذي شواب بحان فلا جناح الذنب عليكم بشي ما هنن فيما شيء لحي سببكم ما هنن شيء لا شو فعلنا إسمايات si anfusina nafafyaalkooda ay ku sameeyeen oo min macruufka ciddadii sanadkaa markay u dhammaatay way soo baxeen waxay isku sameeyaan kuma dambaabaysaa waxay isku sameeyaan maxay ziinadii quruxdii loo diiday dhar qurxoon ay ay qaateen oo ay gashadeen raggii la yidhi ma shukaansan karaan oo guur uma caddayn karaan waa u caddeeyeen waan ku rabaan ay yidhaaheen iyadana waxay leedahay waan ku rabaa ku dambaabimaysaan wey ilaa ciddadii sanadkii ugu dhammaaday wallahu ilaahi casiizun allah u qaaligow oo wax ka hor imaan karaa aysan jirin xakiimun allah allah xigmad baran wey وللمطلقات هوينك لفريو waxaa u sugnaaday mataacun mataaca u sugnaaday raaxasiin ayaa u sugnaaday bilmacruufi shay macruuf oo la yaqaana loogu raaxeeyo xaqa daalika mataacaasi uu xaq noqday xaqan xaq noqosho cala almutaqiina kuwa mutaqiinta oo ilahay ka cabsanayo dushooda xaqiya waa waajib mutaqiinta kuwan ilahay hadda ka cabsanayo xuquuq iskama dhiibaya وللمطلقات هوينك لفريو waxaa u sugnaaday mataacun ayaa u sugnaaday raaxasiin بالمعروف معروف من لغة قصير حق ذلك متاعه وحق مغلي حقا حق مغفر على المستدين كل الله تعالى سنة يبشر أي حق هذا تحول متاع هذا كان آيات ولا آيات سبحانه كسوة قال لي سبت هذه القراء إليه أن نقعدا نهر لأن لو قدرين مقعد الواجب تاي إلى سوق عالم آيات أنا لكم حيك هذا وللمدلغات متاع بالمعروف وللمدلغات حكاية أي حتى يقول لأيك كوجه في ood isticmaashay haddii aad furto meherna way kugu leedahay mataacna way kugu leedahay mudca waa wax sida badan aysan soomaalidu samayn ilaa qof sharciga yaqaana maahan qof sharciga ma yaqaana maahan oo waa naag meherna leh mutcana laha meherna way leedahay mutcana way leedahay xukunka saasaa lagu soo celiyey ayadda waxaa lagu soo celiyey mutcadu inaysan gaar ku ahayn gabadhii macnaha aan la taaban meherna aan loo qadarin gabadhaas inaysan khaas ku ahayn haweentii xataa mawduucada ahayd ood isticmaashay oo meher loo qadaray kuwaas xataa waxay leeyihiin mudco waa xubin inta badan aan lagu dhaqmin ilaa qof uu og maahan walilmutabaqaat haweenkii la qaro waxaa usugnaaday mataacna usugnaaday mataac bilmacruufina loogu raaxeeyo xaqa daalika kaas uu xaq noqdo xaqan cala almuttaqiin waa waajib matacda waa gabadhii mawduucada ahayd ood isticmaasho intaa la soo dhaqmaysay oo meher aad u magacaawday meherkeediina waa gooni mataacnina gooni wey kadalika sidaasaa yubayin allahu ilaahi lakum idinka idinkaga idinkugu cadayn aayaatihi aayadihiisa taas ilahay idinku wacday lacallakum likay tacqiluuna si aad caqli u yeelataan oo axkaamta islaamka aad u fahamtaan oo waxa laydinkugu leeyahay xuquuqa aad u kala fahamtaan saas ilahay aayadaha idinku wacday